dhowaan waxaa jira odayaal ka amabaxay magaalada muqdisho kuwaasi oo tegay deegaanada somalilan odayaashaas oo maanta ka qayb gala munaasabadda siddeed iyo tobanka mey oo ka dhacday magaalada hargeysa oo lagu xuseeyey markii somalilan ay sheegtay inay ka go'day soomaaliya inteeda kale ayaa waxa ay sheegeen in somalilan ay u aqoonsadeen dal madax bannaan odayaashan oo gaaraya ku dhowaad boqol ayaa waxaa idaacadda wadajir la hadlay suldaan cabdicasiis suldaan beyle oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed waxaana wax ka weydiinay sababta ay go-aankan u gaareen anag annagoo soogaala oo dhaqana oo soomaalida oo wanaagdoona waxaan ogolaanay in xorriyadeedii iyo guda- somalilan in aan u xoreyno inaan u fasaxno inaan walankooda iyo iy aan ufasaxno ay soomaaliyan ka go-aan si ay waxu taraan koonfurta soomaaliya oo xaaska aan lahayn si waxu taraan oo sida gobolka alison u galaan oola wareegaan u dhegsiyaan ilaanada ayaa walaalaheena baaniyada ina wax baneeya dowladeedu madaxweynaha maamulka somalilan axmed silaanyo oo asna ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamka ay ugu baaqayaan in aqoonsi kan la mid a ay siiyaan waxaan ugu baaqayaa wadamada beesha caalamka inta xidhiirka wada shaqaynta inaga dhexeeyo iyo inta kaleba inay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go-aanka iyo adan ka tashiga shacbiga somalilan xaq u leeyahay xukuumaddaydu waxay sii xoojinaysaa wada shaqaynta iyo iskaashiga dalalka dariska ah si gobolka geeska afrika uu noqdo mandiqad nabadgelyo ah taasoo shucuubtooda isu hiloobaan kana faa'iidaystaan fursadda isweydaarsiga ah ganacsiga iyo aqooneed madaxweynaha somalilan ayaa sidoo kale waxa uu fariin u diray soomaaliya inteeda kale walaalahayo soomaaliya waxaanu leenahay reer dan buu guuraa sidaa darteed waxaanu tashanay oo waanu isku tashanay dalka iyo dadka aan madaxda u ahaynaa idinma soo socdaan ee ilaawa oo idinkuna duca qabayaal isku tashada walaalayaal awrkii lamadaiyo dhibaada lahaa ee aanu lixdankii idiin keennay isagoo caddaysima ayaanu la noqonnay ee aan kalaeed ee aan kala eed la'aano
somalilan ayaa saddex iyo labaatan sano oo lasoo dhaafay waxay sheeganaysay inay soomaaliya inteeda kale ay ka go'day hase ahaatee beesha caalamka ayaanan weli somalilan si rasmi u aqoonsan maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho